إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka ah maamulka la baxay jubbaland ayaa ku dhaawacantay madaafiic lagula garaacay deegaanka buulo xaaji ee duuleedka magaalada kismaayo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada jannaal ee gobolka shabeellada hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ka fuliyey gobolada shabeellada hoose bakool bay iyo mandheera wiil dhallinyaro ah oo shan iyo toban sano jir ah ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asluubta ee dowladda federaalka ayaa sheegay in askarta uu u taliyo ay isticmaalaan xashiishka iyo noocyo kale oo ka mid a maandooriyaha xaafada ku yaala magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran in qashin awgiis looga guuro kadib markii dowladda federaalka ah oo ay waxba ka qaban weysay mid ka mid ah wadaadada u fadwada ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ah aysan guulaysan karin ilaa ay ku dayato xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamlo dacwi ah oo dadka diinta lagu barayo ayaa ka socota tuulooyin iyo deegaano ka tirsan walaayada islaamiga ah ee galgaduud دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka maamulka la baxay jubbaland ayaa ku dhaawacantay madaafiic lagula garaacay deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo badan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose baay bakool jubbada hoose iyo mandheera gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen kontaroolka ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin xaafadda abagado ee degmada dharkeenley ee muqdisho warbaahinta al-furqaan ayaa xaqiijisay in qaraxaas uu ku dhintay askari ka tirsan dowladda mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku lugeynayay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho askartaas ayaa la tilmaamayaa in qaraxaas ay ka dhaxleen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shabeella hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada janaale waxaana qaraxaas lala beegsaday oo uu haleelay guri ay ku qayilayeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nisa inta aynu xaqiijinay waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay askari ka tirsan dowladda federaalka isla shabeella hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta shisheeyaha afrikaanta ee degmada qoryooley maynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi sidoo kale isla gobolkaasi ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo baxay deegaanka buufo kuna sii jeeday degmada janaale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aynu helnay magacyadooda maxaana ay kala yihiin oyow oo ah sarkaal horkacan u ah koox ka tirsan ciidanka dowladda federaalka maxamed yariiso oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda dhanka jubbada hoose ciidanka mujaahidiintu waxa ay shalay madaafiic culus ku garaaceen xero ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji ee duleedka kismaayo madaafiicda ayaa sida loogu talagalay ugu hoobatay gudaha saldhigga waxaana duqayntaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan maamulka axmed madoobe gobollada bakool iyo bay haddaynu midhicsano ciidanka mujaahidiintu waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo ka dhan ahaa ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed saldhig ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ayaa la kulmay dagaal culus oo dhowr jiha ah kana yimid dhanka mujaahidiinta isla bakool ciidanka mujaahidiintu waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajida gobolka bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo makuuda oo ka tirsan magaalada baydhabo howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo gacanta kenya ku jirtana ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen koley ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay gobolka wajaar iyagoo sii gelayay magaalada mandheera qaraxaas ayaa haleelay oo burburiyay gaari kooyal ah oo gebi ahaantiisa boolbool ugu basbeelay barta qaraxa uu ka dhacay askartii gaariga kooyalka la socotay ayaa gebi ahaanna loo xaqiijiyey in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin oo si weyn kaga howlgasha gobolka n f d ee nagala haysto diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo helikabtar ah oo kasoo duushay mid ka mida xerooyinka ciidamada kenya ayaa goobta kusoo degtay iyadoo daabushay maydadka iyo dhaawacyada askarta ciidamada kenya ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya iyo kenya ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada caratuurka u ah shisheeyaha soo duulay iyo kuwa kenya waxaana howlgalladaasi ay imaanayaan xilli maalmo yar ay ka harsan tahay in atmi soomaaliya ka baxdo laguna bedelo howlgal ilaa iyo hadda aanan lugaha dhulka loo dhigin lana haynin oo aysan kala caddayn cidda maalgelinaysa iyo dowladaha ka qaybgelaya wiil dhallinyaro ah oo shan iyo toban sano jir ah ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa dharcadka ee bannaysay dhiigga dadka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda macalin cabdulle ee degmada dharkinley ee magaalada muqdisho askariyan ka tirsanaa ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka kana tirsanaa kooxyaal weerarah ayaa dilay wiilkan yar oo lagu magacaabo maxmed deeq ibraahim salaad oo ahaa wiil dhallinyaraha shan iyo toban jir ah askarigan ayaa diiday in la qaado dhaawac wiilkan yar ugu dambeyn uu ku quurbaxay bartii uu ku toogtay waxaana uu markii dambe ka baxsaday goobta uu dul ka geystay qaar ka mid ah heelada wiilka la dilay iyo goobjoogyaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen tiisiyaa gashay wakhtigiisiyaa dhammaaday allah u naxariista laakiin si arxan darra ah loo dilay haddoo dhintayna lama qaadi karaa la yidhi in qof inta la dilo lama qaadi kara la yidhaana shagaasha kale noogu dambeysay hadda dowladda soomaaliya waxa u sheegayna lama qaadi karo waan dilay mana la qaadi karaa timid dowladda soomaaliya jawaab looga rabaa inay ka keento ninkani nabad sugid u ahay nabad sugidiyaan laga rabaa inay meel ku sheegto ninka ay gacanta ku keento ilaa nabad sugid iyadaa xuuraana iyadaa wax walba ah iyadaa wax walba laga rabaa sira inay keento ninkaas hadduu dalka ka baxo nabad sugidda mas-uuliyaddeeda qaadaysa nabad sugidda laga rabaa ninka waxaan la yidhaahaa ciise nuur tuuxow ninkaasaa dilay cunugay in dhagarqabahaas dilay cunugaas dhaafsiiyey ifka dhaafsiiyey anagana indhaha naga riday inayna xoog beelshay ninka xoogga noo ahay naga dilay cadaaladda lanay marsay cunig wadnaa ugu dhacdaday wadnaa ugu dhacday meeshaas noo joogin cunig marka askarigii doo imaada meesha waxaan cunigaa dhaawacda bixinaan dhaadniyo sugniyo haddaan dhaan saas wuxuu dhahay cunig waa u tegi waa fiiriyey waa gadgadiyey cunig inuu noole markuu arkay anigii adii yar kale isu soconi gadaalo inuu nagu ordo baalooto xabad nuuqeen sidaan kula boodnay asaga askarigii ilmuhu weeraan socoto markaas anigan dacbadan u socon cunig anagu noola socday askarigii ciyaalka weerada oo la soo socday oo burinaayb iyo cunigana xabad ku taala waay shaqaaqa saas ku dhacay ninkiina anaga anaga oradi cunigiina sidaa soo dhaay cunig mala qaadaay soo mid dhaawacay oo dhaa mala qaadaay si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalk ayaa caadeystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay nalool yihiin bulshadan taliyaha ciidanka asluubta ee dowladda federaalka ayaa sheegay in askarta oo u taliyo ay isticmaalaan xashiishka iyo noocyada kala duwan ee maandooriyaha faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha ciidanka loo yaqaano asluubta ee dowladda federaalka ayaa isagoo ku sugan magaalada baydhabo meel fagaare ah oo uu ka hadlayey ka sheegay in askarta uu u taliyo ay isticmaalaan noocyo ka mid a maandooriyaha kuwa ugu halista badan inkastoo ciidanka dowladda federaalku guud ahaan ay ka wada siman yihiin isticmaalka maandooriyaha haddana wuxuu jenaraalkan si gaar ah ugu eedeeyey ciidanka uu horjoogaha u yahay oo ilaaliya xabsiyada dowladda federaalka daroogada kale ah xashiishka iyo kaniiniga oo isaguna qayb ka ah maandooriyaha wuxuu intaa ku daray inay jiraan kuwo kale oo ay u hayaan daroogo sida uu hadalka u dhigay waxaa la yidhaha xashiishka iyo kaniinka iyo bakhtiga iyo daroogada la inka fujin la'yi nin maxabiisoo adiga laguu dhiibay oo aad haysid in aad ka qaraabato oo yacni waa ducufnimo hadda kuwaan ku haynaa
si kastaba ha ahaatee maanduuriyaha ayaa si weyn dhibaato ba'an ku haya dhalinta soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka iyadoo daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey ay muujiyeen inay sare u kaceen tirada dhallinyarada u dhimata amaba u naafowda dhibaatada maanduuriyahaasi iyadoo waayadii u dambeeyey ay soo badanayeen goobaha sida bablikada amaba sida furan loogu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya dowladda federaalk ayaa horey u sheegtay inay tallaabooyin qaadayso balse ilaa iyo hadda wax muuqda aysan qaban taa beddelkeeda siyaasiyiin qaar ayaa sheegaya dowladda federaalka inay wax qabato iska da'e ayba iyadu dhaqaale ka samaynayso maandooriyaha xaafada ku yaalla magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran in qashin awgiis looga guuro kadib markii dowladda federaalk ah oo ay waxba ka qaban weysay arrinkaas cabdiraxmaan badar keedsan ayaa ka warramaya wararkii naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda waddankani soomaaliya ayaa waxay ku warramayaan in xaafadaha qaar ee ku yaalla magaalada ay qarka u saaran yihiin in qashin awgiisa laga guuro kadib markii ay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay wax ka qaban weysay arrintan dadka shacabka oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada caasimadda ayaa waxay sheegeen inay ka cabsi qabayn cudurro halisa ay ka qaadaan maadaamaay buusaneeradii iyo bulaacadiisan lahayn meel ay si gaara ugu hagaagaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan qashinka iska soo fogeynayaan dadka qaar oo ay sheegeen ku soo daadinayaan xaafadahooda tani ayayna tilmaameen inay ka dhalan karto caafimaad darro iyo dhibaatooyin kala duwan oo soo wajaha bulshada iyagoona intaa ku dareen dowladda federaalk aysan waxba ka qaban arrintan taa cagsigeeda iyaduba hormuud ka tahay dadkan ayaa waxay sidoo kale eedeen dusha kaga tuureen maamulka dowladda federaalk u qaabilsan gobolka banaadir ee uu hogaamiyey ninka lagu magacaabo maxamed axmed amiir iyagoona sheegeen qof walba madaxda dowladda federaalk ka tirsan uu danihiisa fiirsanayo bulshadana iska ilaaway oksijiin nooc kaluu qaadaa ninka soo nooc kaluu meesha ka baxaa taasna jeermis aad iyo aad weyn aan ka dhalan lahayn baan soomaaliyad waxay buhunguriga dhigteen bas ceelba haddaa in ay iska qodaan dhowr kilomitir inay qodaan dantooda ma oga marka dantooda inay ogaadaana aa loo baahan yahay marka waxaan dhihi lahay shacabka soomaaliyeed war dhibaa jiro waddanka rafaadaa yaalo rafaadlimada meesha aa u maraysiin ma aha marka hala joojiyaan leeyahay wallaahi shacabka soomaaliyeed dhan oo hadda waddanka joogta dhan waa dayiciyin wax fiyo waddankan horta ma joogo maamulada hadda allah ka dhigo dadka madaxda allah ka dhigo kulligooda maskaxdooda ma fadhiso nin walba jeebkoodaay ku tashanayaan waa u jeeddaa boosneerada baleecadaha biyaha wasaqyada jididka liskaaga soo shubaayo caleenta shaahow jididka liskaaga soo shubaayo aad iyo aadaa uga dhib u qabnaa anika hadda waddankan waa u jeeddaa bariis oo dhacyaa la soo gelinaa waa la tiimbaraynaa waxaa lagu leeyahay taariikhdiisa labada kun labaatan iyo afarta hadday ee labada kun labaatan iyo toddobadaa laga dhigaa taariikhda dhanba intaa lagu sameeyaa bariiskiina waa dhacay gaalka waa iska soo fogeeyey diinta islaamka ayaa buurisay nadaafadda iyaduona waxaa ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ay sheegeen in bay-ada oo wasaqaysan ay halis ku tahay badqabka caafimaad ee bulshada islamarkaana laga qaadi karo cudurro halis ah magaalada caasimadda ayaana noqotay goobta ugu daran nadaafad darrada ay ka muuqato marka soomaaliya loo eego
mid ka mid a wadaadada u fadwooda ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalka ayaa sheegay in dowladda federaalk ah oo aysan guulaysan karin ilaa ay ku dayato xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa isagoo ka hadlayay meel madala waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalk ay tahay mid taag daran oo xasarado badan dhex dabaalanaysa waxa uu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay dowladda federaalka xukuumadda muqdishona aysan ku guulaysan karin ilaa ay noqoto sida ay u dhisan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kale ayaga waxaan ka adkaanaynaa iga raali ahaada markii aan ka fiicnaano baan ka adkaanaynaa markii askarigeennu kooda ka fiicnaado markii maxkamadeennu tooda ka fiicnaato magaranaysid marka annagoo intaasoo dalool leh oo intaasoo xooga leh intaasoo dacfi a leh in aan maaragtay hal meel ku dhegnaa aniga ilama qumanaa arrimahana marka laga hadlayo si lilaahinimo ah baa looga hadlayo si caadifad ah ama si deg deg ah ama si iska xamaas ah loogama hadlo wadaadada dowladda federaalka u fadwooda ayaa marar badan sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah quwad ka dagaalanta geeska afrika gaar ahaan dalka soomaaliya taasoo ka talisa oo gacanta ku haysa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laguna maamulo shareecada islaamka kuwaasoo ay sheegeen inaysan soo gaari karin deegaanada ay maamusho dowladda federaalka maadaama dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku dhaqmaan dastuur gacan kurimis ah taas beddelkeedana xarakada al-shabaab ay ku dhaqanto kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xamlo dacwo ah oo dadka diinta lagu barayo ayaa ka socota tuulooyin iyo deegaano ka tirsan walayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya muxsin xasan
wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelinaysa xamlad dacwadeed ballaaran oo loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee muscab bin cumayr taasi oo dacwada lagu gaarsiinayo bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayadan dhanka kalena saro loogu qaadayo wacyiga iyo ogaalka dadka deegaanka ee u badan dhulka miyiga ah xamladan ayaa waxa ay si halhaleel iyo habsami lehba ooga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona soo martay kana soo gudubtay deegaano tiro ah oo ay ka faa'iidaysteen xamlada dadkii ku dhaqanaa sida deegaanada kale ah jacar ceelshiil iyo kuwo kale ololahan dacawiga ah ee loogu magac daray muscab bin cumayr oo ilaa hadda si hanaan leh ku socda ayay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa ay deegaanada uu ka socda u soo dirtay wafdi ballaaran oo wilaayada ka socda kaasi oo uu horkacayo waaliga wilaayada asheykh cabdulaahi abu khaalid oo ay wehelinayaan odayaasha dhaqanka ee wilaayada galgaduud iyagoona kormeeraya deegaanada ay ka taabagashay xamlada iyo kuwa ay ka taagan tahayba weliga wilaayada galgaduud sheekh abu khaalid oo meel fagaaro ah kula hadlay dadka ku dhaqan deegaanka bargaan ayaa ku booriyey bulshada in ay ka faa'iidaystaan fursaddan marla aragga ah ayna ka wabxaan ceelcilmiyaadkan ka burqanaya deegaanadooda waxaan rabnaa si guud deegaankan dadka deggan oo ka dhowdhow ay ka faa'iidaystaan dhammaantooda qofka in maaragtay waxyaalaha looga talagalay oo maaragtay duruus ah meeshan looga talagalay qof gefte in la ark isagoo joogo oo maaragtay caafimaad qabo xamlada maaragtay bishan hadda aan ku jirno waa bisha jamaadul aakhir waa kun afar boqol afarti iyo lix waa laisla xisaabtama xamladaas iyo dacwadaas meesha xilligaas adaga salaada midka aad hallaynayo oo salaadii masaajidka la iska arkaa taxiyaadkii kuuma saxna faataxday kuuma saxna waxyaalihii kale adkaar la akhrin jiray ma haydo waayahay tawxiidkii iyo waxba kama sheegi kartid waxa waaye markaas haddii lais arko qadiyadaasi waxa waaye tacadigeeda xadgudubkeeda adaa iska leh hadhow mas-uuliyadda nasaarag annagu waxa waaye inaad faa'iidaysato gurigaarre aad tagto waa dantaadii macnaa lama laha adduunka laga soo tago sidiisaba laga tago adduunkaada adagoo haysto shaqadaada nadaamsad jadwal samaystay ayaa ka faa'idaysan karta sidoo kale waxaa xamladan dacawiga ah ee muscab bin cumayr soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ee wilaayada galgaduud iyagoona dadka reer bergaan oogu baaqay in ay dhexda u xirtaan barashada diintooda anigoo ku hadlaya odayaasha deegaanka bergaan waxaan soo dhowaynayaa walaayada wefdiga ah ee nooga timiday ilaa heer gobol iyo heer degmo iyo culummada maktabka dacwada ee noo keentay dacwadan waxaan soo dhowaynaynaa culummada maktabka dacwada ee na soo gaarsiisay dacwadan haddii aan nahay odayaasha dhallinyarada dumarka hooyooyinka dhammaan waxaan bogaadinaynaa dacwadaas na soo gaartay ayaan bogaadinaynaa ugu dambayntii xamladan dacawiga ah ee loogu magac daray muscab bin cumayr halkudhiggeeda ama shicaarkeeduna yahay ajiibu daaciya allaah ajiiba daaciga allah ayaa si dardar leh ooga socota cirifyada kala duwan ee gobolka galgaduud iyadoona yoolkeedu yahay in dadka la gaarsiiya dacwada tawxiidka lana bara diintooda islaamka warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa